أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiinimo kuwooda oo wadalka roon dowladda xabasheed ee etoobiya ayaa sheegtay in howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta kaga qayb qaadanayso dhanka badda ayna diyaartay ciidan ka howlgala maraakiib iyo doomo xilli ay doonaysa qaadashada badda soomaaliya maleeshiyaadka maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay magaalada kismaayo dowladda slabiyadda ee ingiriiska ayaa sheegtay in albaabada ay iskugu dhufatay saldhig ciidan ay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay maamul goboleedka shaadaldararka ee puntland ayaa markab hub u siday koox hardada soomaaliya ku qabsaday xeebta gobolka bari
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن waa habeennimaha axada labaatan iyo shanta bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in howlgalka cusub ee koonfaarta afrikaanta kaga qayb qaadanayso dhanka badda ayna diyaarsatay ciidan ku howlgala maraakiib iyo doomo xilli ay doonayso qaadashada badda soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare iyada oo damaca badeed ee dowladda xabashida etoobiya marba marka ka dambeysa si laba lixaasinayo ayaa mas-uuliyiin ka socota dowladda saliibiyadda etoobiya ay kaga dhawaaqeen gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho fulinta heshiisyo ka dhan ah badda soomaaliya oo ay la saxiixdeen madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud saraakiil ka socota dowladda xabashida etoobiya ayaa soo bandhigay qorshaha shirqool ka dhan ah ummadda soomaaliyeed oo ay la saxiixdeen murtad xasan sheekh kaas oo ay ka sheegeen shir muddo dhowr cisho ah ka socday caasimadda muqdisho oo ay kasoo qayb galeen isbahaysi gaale loogu magacdaray ciidanka heeganka bariga afrika kulankii dhacay khamiistii lasoo dhaafay ayaa lagu soo warramayaa in mas-uuliyiintii ka socotay dowladda xabashida etoobiya ay kaga dhawaaqeen in cutubyada ugu horeeya ciidankooda ee qaybta ka ah howlgalka a u s som ay noqon doonaan kuwa badda islamarkaana ay diyaariyeen maraakiib doonyo dheereeya iyo guud ahaan agabkii ay ciidankaasi ku howlgali lahaayeen sida ay wararku tibaaxayaan saraakiisha ka socotay dowladda xabashida etoobiya ayaa madashaasi si aan gambasho lahayn oo kalsooni ay ku dheexan tahay ugu soo bandhigay heshiis ay kooxda gurguurta iyo maamulka abiy axmed ku kala saxiideen adis ababa markii la qeybanayay saamiga ciidan ee isbahaysiga eusom heshiiskan ay kooxda villa soomaaliya ka qaraysay ummadda soomaaliyeedda ayay saraakiisha etoobiyaanku bannaanka keeneen waxayna sheegeen in kooxda ridada soomaaliya ay u ogolaatay in ciidamada etoobiya ee qaybta ka qaadanaya howlgalka eusom ay qayb ka noqdaan ciidamada badda ee etoobiya shirkan ka qabsoomay muqdisho ee xabashida etoobiya ay ku caddeeyeen in ciidankooda badda ay gudaha soomaaliya soo gelinayaan ayaan ilaa hadda kooxda ridada soomaaliya ka hadlin taas beddelkeedana waxay wafdi u dirtay adis ababa kuwaasoo qayb ka ah shir looga hadlayo waxaa lagu sheegay dib u eegista dhexe ee golaha wasiirada etoobiya iyo soomaaliya sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya shirkan oo jimcihii shalay ka furmay hoteelka hilton ee adis ababa ayaa xubnihii halkaasi ka hadlay ee kala matalayay dowladda xabashida etoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya si isku mid ah carabka ugu dhufteen in muhiimadda shirku ay tahay xoojinta xiriirka labada dhinac iyadoo kooxda riddadu ay si weyn ugu nuxnuxsatay in kulankan uu muhiimad gaara siinayo wax ka qabashada arrimaha amniga iyo ballaarinta iskaashiga ee labada dhinac shirarkan dhaqaraysan ee ka socda muqdisho iyo adis ababa ayaa dhammaantood gogol xaar u ah sidii dowladda xabashida etoobiya u hirgelin lahayd damaceedii ay ku rabtay inay ku qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya kadib markii heshiisyo xaaraan ah ay la saxiixatay madaxii hore ee maamulka ashadaladiriirka ah ee somalilan murtad muuse biixi cabdi iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud mahsaned caliyari milashaedka maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa si bereera qof shacaba u dilay magaalada kismaayo haddaba warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasan wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta u ah gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada maamulka shahaadladirarka ah ee la magacbaxay jubbaland gudaha magaaladaasi ay ku dileen wiil yar oo shacaba ilawareedye ayaa xaqiijiyay in wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray salmaan cali ay xabadda maleeshiyaadka ridada maamulka axmed madoobe asiibtay xilli uu jiifay gurigooda hooyada dhashay wiilka yar oo baraha bulshada ku faafisay qoraal kooban waxay ku xaqiijisay in wiilkeeda uu ku baxay gacanta maleeshiyaadka axmed madoobe waxayna sheegtay in xabada habow ah oo ay soo rideen askartaasi ay ku soo dhaceen gurigeeda taasi oo keentay inay wadnaha jarto wiilkeeda salmaan sidaasna uu ku geeriyooday qoraalka hooye najmo nuur ayaa nuxurkiisa u qornaa sida tan toddobiyo tobanka bisha toddobaad laba kun shan iyo labaatan oo ku beegneyd maalinnimadii khamiista waxaan si kadhisa ku waayay wiilkeygii curad salmaan cali oo gacan ka xaqdaran iiga dishay magaalada kismaayo oo caasimad u ah maamulka jubbaland xabadaha sida arxandarrada loo ridayo ee aan loo aabayeelayn waxay sababeen anigoo hurdo oo ubadkeyga hoosta ku haysta in ay guriga noogu soo galaan xabadahaasi kadibna ay wadnaha kaga dhacaan wiilkaygii yaraa ee aan waxba galabsan saqiirka ahaa sagaal jirka aan cidna dembi ka gelin waxaa nafta dhaafiyey maamulka axmed madoobe qoraalka oo sii socda ayay ku tidhi waan ku qanacsanahay qadarta balse haddii laga aamuso maalin kasta hooyo aniga oo kale ah bay daaqadaha iyo jiingadaha ugu soo gelayaan rasaastan aan loo aabba yeelin aniga wiilkayga cid kale igama dilin ee maamulka axmed madoobe iyo cid kasta oo isaga u shaqaysa ayaan u haystaa wiilkaygii yaraa aakhire iyo adduun maamulka jubbaland ayaa la weydiinayaa mas-uuliyadda dhimashada saqiirkan ay nafta dhaafiyeen maleeshiyada maamul goboleedka ridada ee jubbaland ayaa caadaystay diilka ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulkaasi oo ay ugu horreysa magaalada kismaayo dadka magaaladan ku dhaqan ayaana inta badan ka cawda rasaasta aan loo meeldayin ee loo soo ridaya dhanka guryahooda mahsaned abuxasan dowladda salbiyadda ingiriiska ayaa sheegtay in albaabada iskugu dhufatay sallag ciidan ay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay warbixinta warkaasi waxaynu haya walaalkeen abuushayba sida uu sheegay safiirka dowladda salibiyadda ingiriiska soomaaliya gaalka lagu magacaabo charles nicholas kinki ayaa shaaca ka qaaday in ingiriiska uu ka guuray saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo gaalkan ayaa sheegay in saldhigan uu sidoo kale ahaa xero lagu tababaro maleeshiyaadka ridada ee ku sugan magaaladaasi iyadoona saldhigan magaalada baydhabo laga furay sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii saldhigan oo ingiriiska ku lahaa baydhabo ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka socday dowladda kaafirada ingiriiska iyo saraakiil tababarayaal ah kuwaasi oo muddadaasi halkaasi ku sugnaa xeradan ay dowladda ingiriiska ku lahayd magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu tababari jiray maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed taasoo horey dowladda ingiriiska usoo bandhigtay sidoo kale dowladda ingiriiska ayaa si gaar ah u taageeri jirtay maamulka ridada koonfur galbeed iyadoona siin jirtay hub iyo qalab militari lama oga sababta rasmiga ah ee ingiriiska uu uga guuray saldhigii uu ku lahaa magaalada baydhabo balse arrintan waxay imaanaysaa xilli howlgallada kala duwan ee mujaahidiintu ay ka fulinayaan gudaha magaaladaasi ay sii xoogeysteen taasoo loo badinayo in dowladda aslabiyadda ingiriiska ku qasabtay inay gebi ahaanba isaga guuraan saldhigii ciidan ee ay ku lahaayeen magaalada baydhabo kadib cabsi amni oo soo wajahday ciidamada iyo saraakiisha ingiriiska ee ku sugnaa saldhigaasi maamul goboleedka shaadaldirirka ee puntland ayaa markab hub u siday koox hurdada soomaaliya ku qabsaday xeebta gobolka bari warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkan cabdiraxiin shacali wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay markab shiixnada hub ah kaas oo ka soo daabulay mid ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka saliibiga ku soo qaaday shacabka soomaaliyeed maleeshiyaad daacad u ah maamulka isku magacaabay puntland ayaa qabtay markab xamuul ah saanada hub ah ka soo daabalay dalka turkiga kuna sii jeeday magaalada muqdisho ilawareedyo ayaa sheegaya maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ee imaaraadku tababaray ay gacanta ay ku dhigeen markabkan oo sido gaadiid gaashaaman gaar ahaan nooca loo yaqaano taawyada rasaas qori gacmeedyo iyo saanado kale oo kuwa dagaalka ah ciidamada maamulka puntland ayaa markabkan qabtay saacado yar kadib markii uu ka soo gudbay gacanka cadmeed uuna soo galay biyaha badweynta indiya saraakiil ka tirsan maamulka shaadaladirirka ee fadhigiisu uu yahay garowe ayaa laga soo xigtay shaqaalaha markabka lagu amray inay u hoggaansamaan oo amiirta ay siinayaan saraakiisha maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ilaa iyo hadda wax waraa kama soo bixin kooxda ridada soomaaliya oo la rumaysan yahay in markabkan uu iyaga u socday sidoo kalena wax war ah kama soo bixin xukuumadda turkiga oo ku saabsan waxa ay ka og tahay markabkan dalkeeda ka yimid ee lagu qabsaday biyaha soomaaliya sannadii lasoo dhaafay ayay ahayd maleeshiyeed beeledyo hubaysan duleedka degbada balamba leh ee bartamaha soomaaliya ay ku qabsadeen gaadiid hub fara badan ka soo daabulay dhanka etoobiya waxaana hubkaasi lagu kala qaybsaday degmada caabud waaq guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo oad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa nagaynta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu